saldhiga berbere horta wuxuu leeyahay ugu muhiimsan waxa weeye dekeda markii amimaaraadka u diiday aangashiga ku sameeyeen in isla markaasi halkan mandaqada looga baahday mandaqada had iyo jeer waa meel xasaasiya inay imaaraadku u baahdeen meel ay ciidamadoodu ay airboard ahaan isticmaalaan waktigan imaka ah diyaarad ahaan
marka saldhigu ma garoonka unbu ka bilaabmaya ama ku kooban yahay mise waxaa jira dhinaca badda oo kale ama saldhig dhinaca badda ah oo kale uula socda waxa waxa weeye heshiiska imika la saexay waa airboardkaasuna waa diyaaradaha laakiin haddii loo baahdo dee xagga lejiga iyo maaragta waa wax dambaa laga wada hadli karo waa furan tahay adiga jeero waxaa naga dhexeeya rag iyo imaaraadku aan filaynaa inay sii kordhaan laakiin imika waxay ku kooban tahay un airboardka inay isticmaalaan airboardka imika jira oo hagaajiyan ay ballaariyaan airboardka hoos sibilana berbera loo dhiso labada heshiisku saasu ku jira airboard kan imakana iyagu isticmaalaan ku kale oo bedelkiisa ah oo magaalada berbera adag oo civil airlinekaas oo fadhiistaana in la sameeyo maxaa loo isticmaalaya marka dalka imaaraadku hore wuxuu deganaa dalka eritrea waxa weye waxaa loo isticmaalaya sidaa eritrea iyo meelaha kaleba dee jibuuti waadiga arka oo waxaa jira saldhigyo fara badan oo dawlado badan oo ajnabi ay kuleeyihin ilaa sacuudi arabia waxa weye mandaqadii waxay noqotay meel aada iyo aada maraakiibta u marto oo istaraatiijiya dekadana waana kuli dekadii waxaa loo isticmaali doonaa mustaqbalka dekad caalami ah sida dubay oo kale ay noqoto freeport ay garanaysaa soo degto abaab lagala soo dego oo yurub africaanu ku fidino ayaa la doonaya etoobiya oo kale ayaa imika isticmaali doonta laakiin mustaqbalka marka saa eegto waxa weeye investmentka intaa le marka la geliyo inay halkii badmareenkaasi haddaanay noqon maana ee dekadeeya wax qiimoo yeelanaysaa ma jirto soomaaliya oo kale baarlamaanka federaalka ah oo qaarkoodoo shalay v o eba la hadlay horena mooshin u gudbiyey haatan waxay dalbanayaan in heshiiska faahfaahintiisay dalbanayaan xubin ka mida baarlamaanka oo aan waraystayna waxay sheegtay in uu halis ku yahay midnimada soomaaliya waa sida ay shalay u sheegeen oo ay ka soo horjeedaan saldhigaas military arrintaa idinka mar haddaan laydin aqoonsanayn sidee baa heshiiskan u gasheen oradi lix iyo labaatan sanadood baa somaliland ay ahay dawlad jirta oo aqoonsiga adduunyada si loola macaamilo ka gooniya soomaaliya sidaasaadna loola macaamilaa oo lacag gaaraanu leenahay oo baarlamaan gaaraanu leenahay oo sharciyo gaaraanu leenahay oo doorashooyin iyo madaxweyne gaaraanu leenahay waxa yani dawlad jirta oo nala macaamilo si gaara cidina soo nooma soo marto muqdisho markay nala macaamilayso aniguna waxaan jecelahay runtiina iyagan ay yahay magaranaysaa dawlad wanaagsan oo ammaankooda sugto oo dawladnimadooda eegta oo dadka ay mas-uulka ka tahay hoos u eegta intay eegiso meel kale oo aanay shaqo ku ahayn oo ay ilaahay hagaajiyo oo dawlad kuwa loo wanaagsan oo sharaf leh oo ammaan leh oo dadkeeda iyo dawirkeeda iyo dhaqaalaheeda oo maalwalba qaraxaas ilaahay ka fogeeyaan la doonaynaa in wakti laiskaga qaado maaha waxaan suuro gelay somaliland ma soo noqonayso runtii cabsi badan baa laga muujiyey gudaha somaliland ha ahaato ama gobolkaba ha ahaatee go-aankan somalilan ay ku qaadatay inay saldhig military siiso dalka imaaraadka carabta faa'iidada aad idinku dhex aragteen maxay tahay waxaa jira doorashaa soo dhow doorashada hadday soo dhowdana xisbiyaa jira wadan dimuqraadiya waad garanaysaa doorasha soo dhowdahay kii madaxweyneha oo hata weyn hoogsan marka had iyo jeer in laysku qabanayo afkaarta oo dad doonayaan iyagoo xataa arka faa'iida ku jirta in haddana intaa laysku qabanayo oo mucaarasta de wuxuu doonaya wuxuu dadka usoo jiito markay arkaan dadkii oo u arka oo u riyaaqsan waa inay si kale u dhigaan si maaragtay ay ay uga helaan oo foog uga helaan laakiin waxaa jirta maalinta dhawada dekeda la wareejinayo la furayo xafladii weyneed inay sheekadii aada isu bedeshay oo dadkii reer berbere iyo wixii diidanaabay marka wax hadal haya aanad maqlaynin somaliland